xafladiiyo kuqalin jibiyayan ardaytiridiyo deerasatum ilama qof oyniska jareen reegyahan raabya asarkunku dhiidii hoolka daarta alkhaliil abelidkun baydhabo ah xafladaas yamay baha ku qayb galay ulmo ciidan fara badan oo waana sharhaayaan macalimiinta madarasayaalka sharhay madarasatu daaha madarasatu daarulqura madarasatu abu cubayda ma'muur almacrif iyo daaru daaha ardayda la guddoonsiyay shahaadadii yahayan haanu habaradan xifdiyowka qur'aanka kariimka oo waana ha ku baxan madarasatu daarulqura waa ku sheekh xuseen oo ee macalinka madarasatu abu cubayda oo ku hadalo xafladaas ajyaali horam dadkii kan hore madi qur-aanka dhammaayaan ka bacda yamayn ba hajarna hermana ilaa todob san sideed sana yaydoo jukumaganaad jaran saas wala barada jaran qur-aankii saas shidadaas tangmaray ilaahay mahaka koobay ama fududaayahi waqtigan kan adoo idaa roogda fursad qabta ani ad qur-aanka barado korta insha allahu tacaala qur-aanka kaasa ani hooga la saara eeda xaflada qur-aankana eedan barakaysanta mayla kuyaaba galabtu meel badana fadhe lanfadhi laakiin may kumadata qur-aanka lanfadheeda tanka barakaysan yaa kumadata ilaahay may ku tugana subxaana wa tacaala ani ajarnoosi fadhigan kan ah ogsantin usayd ibnu xudayr hamiin usoo qur-aan akhriyaa yaama firisa meelan kirinay ana goonno meelan ifi usu dhalay yaxye laraw gadaaldam ma argay fariskii hoo boodbodo fariskii madii usu boodbodo argi shaki gadaaldamba ma argay korboday mugdiha gale saxaaba argay daruuraha gale gadaaldamba nogjiga qaaday mankaa jiifaday xiraabtii nabillaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaan seeday inshaagi arrintaan sharahi markaasa ma argayhin nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkii mayla raayi ahlullaahi laka sifeeyey iku sii wanaagsan alla siinka weela juhdiga juhdika dara maamulka macadka dadkii juhdigaasa biyo dhan mahadsiiyin may aragahaya hanraabbadan oo fidhiyaan hanraabta naftiyo lakuyaabada dakharuji inta ka jaraan iyo naftiyo elenaha lanki mayle raayi bilaa mayta walbara lan umut walbarya la too'iye لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقال تعالى وإنه لتنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين الحمد لله ثم الحمد لله إد يانك فرح سنح فلدان إيو دذالك بدن لا حول لنا ولا قوة معناه دذال أنك شاني ماء إله يعني إلهامي معناه مدة تقريبا آه سنة يستدح بلود عمل يا عشر كان دراري دوكسيان markii horena insha allah mayla ku cilaamiyey masaajid uljaamica laku cilaami taasa markii dambe ku dhaalacani dugsigii sidee ka bilaawni alxamdulilah hadda mayba waa markan insha allah dad oo may jaree dad hadda hadhowna jaran dad hadda dhammaysada hadda tumun qof waaye saasaato mayba kaloo meelo ku hadlay sheekh xasan ibraahim cali oo ee imaamka masaajidka jaamaca eena macalinka madarasatu daarulqura alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام walaalyaal ciidanka faraxsana inayanu haysaha ka qeybgalla barnaamijkan ama beelun oo xafladun qalanjibinta ah dad ilaahay kitaabshay dhammaay hortaba una alif wax maalamaan ku bilowno dad walgordaayan inkooyan dadkii walgordaaylo walaayarta toosani ee dadkii hanbilaayan oo ka xag badan ee un walaayada ka toosani ardaydaas qalanjibintiyo iyagee kantumrowna farxad iyo ini una la dhiibsana waalidiintii iyo ardadii culimaadii iyo maamulayaasha madaarista iyo iskuullada maamulayaal dhowr ay haddanta ninkoyna roogaan dhammaantiin meelana jazaakum allahu khayran waqtihin qaaliga ee gee kala jimaada ee hana sadan lahayteen ninka qoyteen hana siidan ilaahay miisaanka xasanaadka siin ka daryeelana intaas ku dib waqtiga ciidan koobanyi howlbadan kalena weliba nin sii dhimanta ini sii dheeraay mafadow mahadnagaas iyo shukrigaas gabdho iyo meylana mahadnagaas anta badan ha ka koobado fada معدك دار القرآن للقراءات العشر المتواترة وتحفيظ القرآن صلاة تبارك أنت كدجني كارج هايتان مجاوة سلي مجاوة سنة ميد الله وضي أما لس أري حلي أن جامعة تم إلا ما ولا ما كنتم إلا ما ما دام ضماي حلي ولا صبها يديني walikudib kolley fiirsasho iyo walbana laylaka jari may la aasaasay markaa bilisiyeedad sanadka tumo iyo shanta oo waa fasun bili tumiyo afar oo bili tumiyo koowaad labada kun afar boqol soddon iyo liti dadkinkooda ayaa sharki la sii ee dadkaas ahaaya marka eedaan ka faraxsanayn iyo nahay ee dadkaas ay hadda geeka dhamaayaan mudlan biladku hore dhamaayaan intaas dhama gaaban gaabay iyo xawaal kale iyo imtixaanaad iyo wala ka mashquul sunaanay marka eedaan ka faraxsana dadkii jid waalidka ahay iyo dadkii kale usiib iswadi juhdiga iyo dadaalka dheeraadka iyo biyan jazakumullahu khayran eedaan ka maasantiin saasaa leenahay